dowladda maraykanka ayaa soomaaliya u diraysa safiirkeedii ugu horreeyey ee dalkaasi muddo shan iyo labaatan sannadooda safiirkan oo lagu magacaabo stephen ayaa shalayto la sheegay in lagu dhaariyey magaaladan washington kadib markii aqalka sanadku uu bishii may ansixiyey warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o eda wasaaradda arrimaha dibadda bomala dokins waxaana soo koobeeya cabdicasiis xuseen cusmaan safiirkan cusub ee maraykanka ee soomaaliya ayaa waxa uu bedelayaa james bishop oo isagu ahaa safiirkii ugu dambeeyey ee maraykanka ee soomaaliya isagoo soomaaliya kasoo tegay muddo labaatan iyo shan sannadood ka hor markii safaaradda maraykanka ee muqdisho ay halistu soo wajahday dowladda maraykanka ayaa xafiiska diblomaasiyadeed iyo ciidankeedaba kala baxday dalka soomaaliya sanadkii kuniyosaaaboqoliyosaddexiyosagaashankii kadib markii maleeshiya hubaysan ay soo rideen diyaarad helikobter oo maraykanku leeyahy islamarkaana ay dileen siddeed iyo toban ka tirsan askartii ciidamada maraykanka wixii wakhtigaasi ka dambeeyey ayaa qalalaasaha soomaaliya ka dhacay waxaa kasoo dhex baxay kooxda al-shabaab inkastoo wakhtiyadii dambe laga saaray magaalooyinka waaweyn laakiin waxaa weli ay sii wadeen weerarada ay fulinayaan ku-xigeenka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa xafladii dhaarinta safiirka maraykanka ee soomaaliya wuxuu ka sheegay in soomaaliya ay horumar samaysay sababtuna ay tahay in madaxdeedu ay arkeen horumarka korarka nabadda iyo amniga balse wuxuu sheegay in ay jiraan loolanno antony blinkan wuxuu sheegay inaan qofna ku kadsoomin caqabadahana horyaalla ee dhinacyada siyaasadda dadaalada xasilinta iyo weliba caqabadaha dhinaca dib u kabashada dhaqaalaha iyo dagaalka soomaaliya ay kula jirto kooxaha argagixisada safiirka cusub ee maraykanka ee soomaaliya stephen schwarts ayaa isagu sheegay in inkastoo ay soomaaliya ay gacan ka heleen ciidamada midowda afrika balse loo baahan yahay abuurista ciidan soomaaliya oo al-shabaab ka adkaada Somalia has benefited from the tremendous military support of its, Af of its African neighbors.
safiirku wuxuu sheegay in soomaaliya ay ka faa'iidaysatay taageerada ballaaran ee ay ka heshay ciidamada dariskala ah iyo weliba taageerada saaxiibadeeda caalamka waxaase wuxuuse sheegay in imika la joogo wakhtiga ay mas-uuliyiinta soomaaliya ay abuuri lahaayeen ciidamo qaran oo soomaali ah oo waxtar leh jawaabna bixin kara si ay uga adkaadaan al-shabaab sidoo kalena ay u mideeyaan dalka magacaabista safiirka ayaa timid sannad kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu safar aan horey loo shaacin ku tegay magaalada muqdisho isagoo noqday xogayihii ugu horreeyey ee xil haya ee booqda soomaaliya kerry wuxuu soomaaliya u muujiyey taageero ku waadan dadaalka xasiloonida iyo in ay soomaaliya caadi kusoo noqoto maraykanka ayaa sanado badanba wuxuu soomaaliya siiyey malaayiin dollar si si wax looga qabto dhinaca abaaraha burcadbadeeda iyo dagaalada al-shabaab laakiin maraykanku wuxuu si rasmiya u aqoonsaday dowladda soomaaliya sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii madaxweyne barack obama ayaa markii hore safiir u magacaabay catherine danina balse magacaabistaasi ayay sababo iyada u gaar ahayd uga noqotay oo markaasi ay isaga casishay mahadsaned cabdicasiis xuseen oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda bam dokins aynoo diyaarisay